halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitrban iyo sidoo kale efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad naga maqlaysaan waa sabti afari tobanka bisha juun sanadka labada kun afari tobanka idaacadda waxaa si wada jir idinkugu daadihinaya caashe ibraahim iyo anigoo ah maxamed colaan xasan
qodobada ahaan idinku hayno idaacadda galabnimona waxaa ka mida madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani oo sheegay in iiraan haddii la weydiisto ay diyaar u tahay inay ciraaq ka caawiso dagaalka ka dhanka ah kooxda sunniyiinta ee layidhaahda i s i s ee qabsatay magaalooyinka
waxaa kalood maqli doontaan maleeshiya ka tirsan ururka al-shabaab oo baabuur siday rakaab ku gubay duleedka degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose waxaad sidoo kale maqli doontaan guddoomiyihii wargeyska madaxa bannaan ee hatuf ee somalilan oo maanta xabsiga dib loogu celiyey kadib markii dhowaan damiin lagu sii daayey iyo sidoo kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dalka ukrain ayaa sheegay in gooni goosatada taabacsan ruushka ay soo rideen diyaarad militari taas oo ay ku dhinteen sagaal iyo afartan qof oo saarnaa xafiiska ayaa sheegay in afartan ka mid a rakaabka oo ahaa militari iyo sagaal shaqaale ah ay dhinteen goor hore oo sabtidan ah markii fallaagada ay toogasho ku soo rideen diyaarad ay leeyihiin ciidamada cirka ee ukrain wasaaradda difaaca ayaa sheegtay in diyaaradda oo ay ka buuxeen askar iyo qalabba ay isku dayaysay in isku diyaarinaysay inay ku degto garoonka layidhaahda luganisk markii goonigoosatadu ay soo rideen iyagoo adeegsanaya qoryaha waaweyn ee sida darandooriga u dhaca maalintii jimcaha ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan maraykanka waxa ay xaqiijisay in ruushka uu taangiyo iyo hub kale oo culusba u diray goonigoosatada ku sugan waddanka ukrain
dalka iiraan ayaa ku dhawaaqay inuu gacan siinayo xukuumadda ciraaq haddii ay weydiisato gacantaasi madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta oo sabti ah sheegay in waddankiisa uu diyaar u yahay inuu ka caawiyo ciraaq dagaalka ay kula jirto kooxaha sunniga ah ee la magac baxay dowladda islaamiga ee ciraaq iyo siiriya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo i s i s isagoo ka soo muuqday telefishinka dalkaasi ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha ciraaq nuuri almaliki waxa uu wacad ku maray in dowladdiisa ay la dagaalami doonto kooxaha sunniyiinta ah ee qabsaday magaalooyinka masuul iyo tigriid dhinaca kale boqolaal dhallinyaro shiico ah oo mutadawiciina ayaa ku soo xoomay xarumo ay leeyihiin ciidamada dowladda ciraaq oo ku yaala magaalada baqhdaad iyagoo diyaar u ah inay ku biiraan dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka sunniyiinta ee qabsaday dhul badan oo ka mid ah waqooyiga ciraaq toddobaadkan qaramada midoobeyna waxay sheegtay in ay helayso warar sheegaya in dagaaladii ugu dambeeyey ee ciraaq ka dhacay ay ku dhinteen boqolaal qof dad kun ku dhowna ay ku dhaawacmeen
dadka reer afghanistan ayaa maanta u dareeray goobaha codbixinta ee doorashada madaxtinimada ee ku-celiska ah iyada oo ururka daalibaanna uu ku hanjabay in uu weeraro geysan doono daalibaan ayaa wacad ku martay in ay qarbudayaan doorashada maanta oo sabti ah waxaana dareenka guud ee dalka uu u muuqdaa mid welwel leh iyada oo ciidamada amnigana ay sugayaan goobaha codbixinta sharon ben wariyaha v o a ee kaabul ayaa sheegtay inay jireen dhowr qarax oo ka dhacay maanta caasimadda balse lama soo warin wax khasaare ah musharaxiinta cabdullah cabdullah iyo ashraf akhani ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan xiriirka dhow ee militari ee dalka afghanistan uu la leeyahay dalka maraykanka galab wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalka iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta sheegay in iiraan ay diyaar u tahay inay ciraaqa ka caawiso dagaalka ka dhanka ah kooxda sunniyiinta ah ee i s i s dhinaca kalena boqolaal dhallinyaro reer ciraaqa ah ayaa isdiiwaan gelinaya si ay ugu biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxaha sunniyiinta oo iyagu sheegay in ay ku socdaan baqhdaad haddaba maxamed colaad xasan oo istuudiya la fadhiya ayaa warbixintan ka diyaariyey wararkii ugu dambeeyey ee dalka ciraaq waxaa sii xoogaysanaya cabsida ka taagan dalka ciraaq oo kooxo sunniyiina ay qabsadeen magaalooyin waaweyn oo ku yaala waqooyiga ciraaqa toddobaadkan kooxaan ayaa ku hanjabay inay tegayaan magaalada baqhdaad taasoo dhalisay werwer laga qabo halista ay kooxahan gelin karaan jiritaanka xukuumadda ciraaq oo ay hoggaamiyaan shiicada dalka ay deriska yihiin ciraaq ee shiiciga ah ee iiraan ayaa ku dhawaaqay inuu gacan siinayo xukuumadda ciraaq haddii ay weydiisato madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta oo sabti ah sheegay in waddankiisa uu diyaaru yahay inuu ka caawiyo ciraaq dagaalka ay kula jirto kooxaha sunniga ah ee la magacbaxay dowladda islaamiga ee ciraaq iyo siiriya ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo is is دولت عراق از ما بخواد این کمک رو مورد رسیدگی قرار بدیم البته تا امروز waxaan diyaar u nahay buu yidhi ruuxaani inaan taageero siinno dowladda ciraaq innagoo eegayna shuruucda caalamiga ah iyo marka aan qoraal rasmiya oo ay nooga codsanayaan arrinta aan ka helno dowladda ciraaq isagoo ka soo muuqday telefishinka dalkaasi ayaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha ciraaq nuuri almaliki waxa uu wacad ku maray in dowladdiisa ay la dagaalami doonto kooxaha suniyiinta ah ee qabsaday magaalooyinka muusil iyo tigrid ee dalkaasi نقولها وبكل عزم وحزم وجدية والله لو تحول waxaan si dhab ah idinkuu sheegayaa buu yidhi oo aan idinkugu xaqiijinayaa in ilaahay magacii haddii xitaa madaxadeenna bambooyin lagu xidho oo meydadkeenna dhulka la daadiyo taangiino la dulmarsiiyo aanan joojin doonin dagaalka aan kula jirno argagixisada marka yaysan riyoon buu yidhi dhinaca kale boqolaal dhallinyaro shiico ah oo mutadawiciina ayaa ku soo xoomay xarumo ay leeyihiin ciidamada dowladda ciraaq oo ku yaala magaalada baqhdaad iyagoo diyaar u ah inay ku biiraan dagaal ka dhan ah maleeshiyaadka suniyiinta ee qabsaday dhul badan oo ka mid ah waqooyiga ciraaq toddobaadkan qaybtii ugu horreysay dhallinyaradan ayaa maanta oo sabtiya la arkayay iyagoo hubaysan oo basa saaran kuna sii jeeda furmaha dagaalka si ay uga hortagaan maleeshiyaadka suniyiinta dhallinyaradan ayaa ka jawaabaya baaq uga yimid wadaadka shiicadu ay qadariso ayatullah cali sistani afhayeen u hadlay ayatullah cabdulmahdi al karbalay oo ka hadlayey masjid ku yaala magaalada karbala jimcihii shalay ee dalka ciraaq ayaa ku booriyey dadka reer ciraaq inay la dagaalamaan argagixisada ayna difaacaan waddankooda dadkooda iyo goobahooda barakaysan wuxuu sheegay in dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidiinta ciraaq oo ula jeeda suniyiinta inuu yahay waajib saaran muwaadin kasta oo ciraaq u dhashay mid ka mid a dhallinyaradan taageersan dowladda oo la yidhaahdo mahdi al bayaad ayaa dareenkiisa ka warramaya تلبية المراجع العظام innagoo ka jawaabayna buu yidhi baaqa ka soo yeeray wadaadkeenna shiicada ayaa dadka ciraaq yar iyo weynba waxay taageerayaan ciidamada milatariga si ay uga adkaadaan argagixisada meel kasta oo ay joogaan waxaan bilownay inaan diiwaan gelinno mutadawiciinta si ay ugu biiraan dagaalka ka dhanka ah kooxaha mintidka ah arrintan ayaa ku soo beegmaysa maalin kadib markii madaxweynaha maraykanka barack obama uu sheegay in askari maraykan ah aan loo diri doonin dalka ciraaq islamarkaana dowladdiisa aysan arrintan wax jawaaba ka bixin doonin ilaa iyo inta ay ballan qaadiyo siyaasadeed ka helayso xukuumadda ciraaq I want to make sure that everybody understands this message. Uh, the United States is not simply going to involve itself in a military action in the absence of a political plan.
waxaan doonaynaa buu yidhi obama inaan xaqiijino in cid walba ay fahamto farriintan maraykanka si fudud uguma lug yeelanayo tallaabo militari oo laga qaado mintidiinta ciraaq haddii uusan meesha jirin qorshe siyaasadeed oo ay dowladda ciraaq leedahay qorshahaas oo noo xaqiijinaya inay diyaar u yihiin inay wada shaqeeyaan ma doonayno inaan si fudud ugu noqonno xaalad aan horey uga soo baxnay buu yidhi inkastoo aan dareensannahay in nabaddii iyo horumarkii dadka ciraaq ee aan nafhurka u samaynay uu halis ku jiro madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in la taliyaashiisa arrimaha amniga qaranka ay ka fikirayaan ikhtiyaaraad dhowra oo u furan maraykanka si uu u caawiyo xukuumadda ciraaq oo weerar baaxadle kala kulmaysa kooxaha suniyiinta ee lala xiriiriyo ururka alqaacida qaramada midoobey ayaa iyana sheegtay in ay helayso warar sheegaya in dagaaladii ugu dambeeyey ee ciraaq ka dhacay ay ku dhinteen boqolaal qof dad kun ku dhowna ay ku dhaawacmeen haweeneyda madaxda ka ah hay-adda xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay nevi bilay ayaa sheegtay in kooxaha mintidiinta ciraaq ee dagaalka ku lugta leh la aaminsan yahay inay ugaarsanayaan dadka lala xiriiriyo dowladda ee ku sugan goobaha ay qabsadaan
aad ayuu mahadsan yahay warbixintii maxamed colaad xasan uu nooga diyaariyey ah, dalka ciraaq oo ay maleeshiyada i s i s ku sii siqayaan ah, guud ahaan magaalada baqhdaad
weli waxaad naga dhegaysanaysaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington galab wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ayaa mar kale hawada idinka leenahay dhegaystayaal waa sabti afar iyo tobanka bisha juun labada kun afar iyo tobanka idaacaddana waxaa si wada jira idinkugu daadihinaya cashe ibraahim inigoo maxmed colaad xasana haatanna qoryooley gaari sideed dad rakaaba oo ka soo baxay degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose ayaa maanta lagu gubay meel ku dhowaad afar kilomitiro jirta degmada qoryooley gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur siidi ayaa sheegay in gaarigan oo siday rakaab gaaraya ilaa iyo afar iyo labaatan qof ay gubeen maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab gudoomiyuhu wuxuu sheegay in dhammaan rakaabkii aanay dabkaasi waxba ku noqon balse la la-yahay afar ka mid ah rakaabkaasi oo ilaa iyo iminka la baadigoobayo caashe ibraahim oo stuudiya igu weelisa ayaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdiqaadir nuur siidi ka wareysatay shilkan iyo weliba wafdi uu horkacayo wasiirka difaaca dowladda soomaaliya oo maanta gaaray magaalada marka
gaarigu wuxuu ahaa gaari minibas ama caafi ama mataatu sida loo yaqaano oo qaada labaatan ilaa iyo labaatan iyo shan ruux oo rakaab ah waa gaari rakaab oo shacab ayay kasoo raacay degmada qoryooley abaarihii ee sideedda subaxnimo ama laba saac subaxnimo ayuu degmada qoryooley kasoo shiraacday wuxuu usocday muqdisho ayuu rakaab ku waday nimanka maadiidka ah oo argagixisada oo rabaayka ayaa u istaagay meel qoryooley u jirta ilaa iyo afar kilomitr shan kilomitr buulisha ama haduunan kadibna maxaa ku halkaas maxaan ku idhahdaa gaarigii shacabkii bay xaqeeyeen shacabkii way ka tegeen kadibna gaarigii bay meesha ku imaadeen keligiisa gaarigii bay gubeen baasiinkii bay ku dildileen way gubeen dad bay ku daareen gaariga marka cidlo kuma dhiman waxaan usoo gudbay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada walaaleen amisom halka maamulka difada wayna ka carareen meesha wiilka khawaarijta afar qof ayaa hadda maxaa ku idhahdaa la-yahay afartaa marka hadda ciidanka ku daba jira insha allah inay ayagu afuuseen inay carareen duurka galeen aan kala garanlaanahay waxaad iga warantaa c d yaa gubay gaarigaasi waxaa gubay al-shabaab kuwa argagixisada al-shabaab la yidhaahdo waxay ka yimaadeen dhinaca buulomareen waxay soo mareen tuulooyinka maxaan ku rahdaa maduulowi dadka maduulowi ku yimaadeen oo runtii qoryooley maxaan ku rahdaa dhinaca koonfureed waay koonfureed tuulooyinka ka jira waxaad iga warantaa gaariga maxaa maxaa si gaara loogu beegsaday waxaad ii sheegtay in shacabkii laga dejiyey oo gaarigiioo faaruqa la gubay maxaa sababta lagu macneeyey sababta waxay tahay nimanka khawaarijta magaalo walba laga qabtay istraatiijiya cusub ay keeneen nimanka argixisada inay goodoon ka dhigaan magaalo walba waxay iclaameen inaan la geli karin inaan laga soo bixi karin baamitarka la joojiyo marka arrintaasi marka waxa waa banishment macnaha waa ciqaab bay ugu dhigayaan macnaha amarkooda in la jibiyo oo kale macnaha waxaasay ka dhigayaan laakiin ganacsigii maalinteeda ilaa iyo labaatan soddon gaari ee gashabaana kasoo baxda degmada qoryoole ganacsigii wax oo dhan waa socdaa shacabkii waa tashteen marka dee hadda maxaa ku idhahdaa waaba maxaa ku idhahdaa nimankaan beryahanba maxaa ku idhahda meesha lagama sugeenin waa kuwo yar oo maxaa ku idhahda meel kasoo tusay oo ciidamada dhexdooda ah waxaad ii sheegtay malaysanaynay ahayd kullita ayagana dee waajibaadkooda waa arkeen c d waxaad ii sheegtay in gaariga dadkii saarnaa oo dhan afar qof maahee inta kale gaarigii ay ka soo baxsadeen oo gaarigii oo faaruqa la gubay dadkii soo baxsaday maxay sheegeen dadkii nabadooda weeye ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa amisom ayaa meesha u gurmaday markii arrintii la maqlay rasaastii kadibna maxaan ku idhahdaa alxamdulilah ilaahay wax uma gaadsiinin marka un gaarigaasoo maxaa kula gubtimaan cid kale wax ku noqota halkaan ma jirto afarta qof weli waxaan fahamsanay inay carareen oo duurka ay ku jiraan hadda waa baadigoobi haynaa waa dhaqanada xunxun ay ku dhaqmaan ay ka mid tahay argixisada waxaad iga warantaa sidaanu ognahay degmada qoryoole waxay ka mid tahay gobolka shabeellaha hoose degmooyinka dhaqdhaqaaqa badan ee ganacsiga uu ku jirana way ka mid tahay hal gaari oo saakay ka soo baxay oo la gubay waxay dadku u qaadan karaan in ay bartilmaameed in uu jiri karo laakiin go'doomin aanay taa noqon karin oo gawaarida way sii gashaa way ka soo baxdaa maxaa gaarigan si gaara loogu beegsaday runtii caashoy dhowr gaari oo hadda ka hore ay cabadeeyeen baa jirta laakiin waa bilihii hore marka la qabtay marka degmada qoryooley laga xoreeyay agagaarkeeda ay ahayd baabuur ay taayaro ka banjireed baa jirta kuwa ay dhibaato u geysteen waa jirtaa kuwa ay dad ku laayeenna waa jirtay marka gaarigan keliya uguma horreyn marka saal aliga marka waa wax dhaqan xun oo oo shacabka maxaan kula qana qabateeya argagixisada marka waa dhaqankii lagu yaqaanay sida hadda muuqata hadalkaagu waa tuhun uun ma loo qaadan karaa dhinac kale marka laga fiiriyo in arrintani ay lug ku yeelan karto colaadii dhawaanahan ka jirtay gobolka maya ma jirto ma jirto darke halkaas dhowr gaari bay maxaa kula taayirada kaga badireen dhowr gaari bay dadku dileen bishii hore laga soo gudbay marka waa wax dhaqan hore maxaan ku rahdaa halkaa ka jira marka wax conflict ama wax isqabsi beelaha meesha iskamada jiraan ma jirtaa gawaari ay horay al-shabaab deegaankaasi ugu gubtay maxaan ku raha baabuur ay taayir ka bajireen waa jirtay halkaas iyo baabuurro maxaan ku rahdaa runta ay damceen inay gubaan oo laga gaarin waa jirtay halkaas waa jidka buulamareer ka yimaada ilaa baraa isku xirowa halkaas jid yaroo meesha ka baxa beelaha dhexdooda ma la garta marka gaariga hadda la gubay ciddii iska lahayd kullita waa shacabaa iska leh reer qoryoolaa iska leh waa la yaqaanaa oo shaksiyan anigaa baqaanaba marka saa la leeyahay marka dee waxay leeyihiin macnaha maadaama wakti ballaaran uu hogaaminayo wasiirka gaashaandhigga oo gobolka uu dhinaca ka joogo magaalada marka maanta uu kasoo degay waxay leeyihiin marka nabadeyntan iyo waxaan oo dhan maxaa kuraa inay kaxiyina dhici karta marka looga mara beryahan oo dhanba meesha maxaa kuraa nabad bay ahayd marka kuwo oo ciidamada dhexdooda kasoo tusay kuwa ismigaaminta ku qoran inay yihiin aan ka shakisanna oonu maxaa kuraa mar walba raba maxaa kuyirahdaa waa joognaa camal iyo dadka maxaa kuyirahda inay argagixiyaan macnaha saasaan qabaa marka ayagana dee ma filayo inay nabad ku baxsan nimankaas argagixisada ah dadkii ka soo baxsaday gaarigaas la gubay qaar ka mida ilaa hadda ma la hela dadka maxaa kuyirahda kulli waa la helay waxaan afka qof ka hayn saan kuu sheegay caashii ma hadleen dadkii soo baxsaday ma hadleen oo ma sheegeen waxa dhacay waa hadleen waa hadleen waa wareysanay waxay yidhahdeen maxaan ku rahdaa baabuurkii maxaan ku rahdaa xabadihii markaa maqalne waa ka daadanay kadib markaa ka daadan intayna ayagu la soo gaarin ciidamada amsom ay ku xoogan soo gaarin marka waxa u suurta gashay yidhahdeen marka markii gaariga laga daafay oo gaarigi inay gubeen oo maxaan ku rahdaa baaziin ay wateen iyo sarq inay ku daareen waa gartay dhinaca kale waxaan rabaa c d wafdiga ka yimid eh, magaalada muqdisho ee wasiirku hogaaminaya maxay u joogaan deegaanka waa dib u heshiisiin labada beelood ee xurgufta ku dhex martay gobolka dhexdiisa inay dhameeyaan ay u socdaan haye ilaa iyo hadda maxaa hirgalay hadda kulli taba hadda bilaaw uu yahay ilaa iyo hadda maxaan ku yidhahdaa hal dhinac ayay arkeen dhinacii kalena waa hadda maxaan ku ku tali jiraa inay arkaan kulli taba inay arrintii dhameeyaan ay ku tali jiraan haye horta ma lagu guulaysto marka ugu horeysa in xabadii dhacaysa la qaboojiyo oo maleeshiyaadkii eh, la kala durkiyo aa xabadii waa lagu guulaysa waa la joojiyay saaka kow tobankii iyo barkii barqanimo ay soo gaareen haye imisay ka kooban yihiin waxay ka kooban yihiin toban maxaa ku yidhahdaa guddiga dib u heshiisiinta qaranka guddoomiyaha guddiga dib u heshiisiinta ismaaciil macalin muuse iyo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha oo shan xubnood la socdaan oo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasiirka gaashaandhig waa gartay marka qorshaha muxuu yahay hadda way soo gaareen degaankii eh, sidaad sheegtay in ciidamada la Waa- kala dhex dhigay qorshaha muxuu yahay qaabkee wax u socdaan qorshahan wuxuu yahay in ciidamada maleeshiyaadka la kala qaado labadan beelood la kala dhex dhigo si fiican maxaa loo heshiin caasha ilaa hadda hal dhinac ay la kulmaan dhinacii kalena waa rajaynaynaa insha allah kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka shabeellaha hoose cabdulqaadir nuur siidi oo qadka taleefanka ugu waramayey caashe ibraahin oo stuudiyaha igu helisa
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay waa afar iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun afar iyo tobanka idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a ayaad la socotaan oo caashe ibraahim iyo maxamed colaad ay idiin daadihinayaan haatana kusoo dhawaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha oo ay inoo hayaan sahre cabdi axmed iyo maxamuud ibraahim cali
waa hagaag galab wanaagsan ayaannu mar kale hawada idinka leenahay ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo horin cusub oo idinla socodsiisa galabta haye maxamed sahray waa sidaa sheegtay aan soo dhowayno dhegaystayaasha waa markii ugu horraysay aan aniga iyo adiga soo wada jeedano barnaamijka heesaha iyo hambalyada kaaga darane maxamud waa markii anigii iigu horreysay malaha adiga dhowr jeer ayaad horay maaragtay barnaamijkan u qabato waad garaado goosay laakiin aniga waa markii iigu horreysay oo aan hambalyada iyo heesaha galabta halkan intiinii soo dirsatay warqadaha aan uga soo jeedin doono waxba kuma dhaamee dadka warqadaha aan akhrino heese macaana aan gelino sheekada meeshaasa ku fiican tahay waa tahay warqadda ugu horreysay gacanteeda kusoo dhacday maxamuud waxaa ay tahay waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa ayaa la yiri arooska iyo aroosada kale ah saadiq uur doox cali gaas iyo marwadiisa siciido yuusuf ciid oo arooskood uu ka dhacay dalka maraykanka gaar ahaana gobolka ohio annagoo kale ah ayaa la yiri hooyo faadumo rafle gurxan hooyo aamino cismaan gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda ayaa la yiri waa qaali rafle gurxan iyo ilmaheeda iyo odaygeeda dhammaan reer gurxan fardowso yuusuf ciid deeqo yuusuf ciid xaawo yuusuf ciid shamso yuusuf ciid shugri yuusuf ciid iyo dhammaan reer yuusuf ciid oo halkan aanan lagu soo koobi karin waxaa gadaal looga sii daray asxaabta kale kale ah cali ciid siciid ciid cabdideeq ciid fartuun ciid deeqa ciid baarliin ciid yasmiin daahir ciid iyo odageeda iyo caruurteeda ayaa la yiri falastiin cabdulaahi xaashi siciido dhega badan iyo weliba hodan yuusuf waxaa sidoo kale aanan dadkaasi ka marnayn asxaabta kale kale ah lodar qayloweyne sahra qayloweyne iyo dhammaan asxaab kaloo halkan aanan lagu soo koobi karin waxay tahniyadan u dirayeen ayaa la yidhi caruuska iyo caruusadda boqorka iyo boqoradda sida lagu yaqaanay warqadihii lasoo diri jiray ee dhambaalada waxaa la yidhi saadiq uur doox cali gaas iyo marwadiisa siciido yuusuf ciid waxaan leenahay gabar iyo caano waa tahay sahraay gabar iyo caana weli iyo caana warqadda ugu horreysay aan gacanteyda midigta ku soo qabtay waxaa la soo diray naaji sheekh abuukar saalax sheekh abuukar shacbaan sheekh abuukar cabdinaasir sheekh abuukar cali axmed cabdiraxmaan saynab aadan ibraahim siyaad maxamed rooble dhammaan dadkaasi oo kala jooga dalalka soomaaliya angola koonfurta suudaan waxay tahniyad u dirayaan mubaarak sheekh abuukar iyo gaclisadiisa samsam cabduqaadir macalin cabdulle oo lixdii bisha lixaad labada kun afar iyo tobanka ku aqalgalay magaalada muqdisho xaafadda madiina waxaanu leenahay samsam cabduqaadir iyo mubaarak noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela waa tahay maxamuudoo gacanteeda warqadda kale ee haatan ku soo dhacday ee aan rabo inaan dhegaystayaashii soo diray aan u akhriyo waxa ay tahay waxaa lagu bilaabay xaawo gule jucfe seynab gule jucfe faadumo gule jucfe faarax gule jucfe cabdulaahi maxamed guuleed cusmaan cabdi guuleed maxamed cabdi guuleed cabdiraxmaan cali guuleed cumar cabdi guuleed sahre cabdi guuleed boosteeye cabdi guuleed cumar cali xarbi jaamac dhammaan reer guuleed jucfe iyo dad kale oo fara badan oo kala jooga gudaha soomaaliya iyo dibaddaba waxay hambalyo kal iyo laaba u dirayaan aadan maxamed guuleed jucfe iyo shamse cali madow oo wiil uu ugu dhashay magaalada beled xaawo gaar ahaana xaafadda qadhow waa xaafadda qadhow oo taariikhdu markay ahayd wiilkaasi uu ugu dhashay afartii bishii lixaad sanadka labada kun iyo afar iyo tobanka habeen arbacaa wiilka waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan aadan maxamed cabdiraxmaan yare soo barbaar oo noqo kii dalkiisaiyo diintiisa anfaca sahraay waraaqdan waxaa laga soo diray xerada dhagaxley ee xerooyinka qaxootiga ee dhadhaab ee dalka kenya waxaa soo diray dhegaysto marar badan waraaqa noo soo diro injineer borow waxa uu leeyahay marka hore waxaan salaamayaa bahda v o eda gaar ahaan caasho cuud iyo daandurey oo loogu bartay in barnaamijkan ay daadihiyaan marka iimeilada soo socda waxaa laga yaabaa in loo waxaan salaamayaa maxamuud ibraahim cali iyo tahra cabdi axmed oo daadihi waxaanba aada uga helay mataqaanaa dadku waxay la qabsadaan had iyo goor labada qof ee barnaamijka daadihinaysa markaasi markaas marka waxaa laga yaabaa toddobaadyada soo socda inaan nala xasuusan laakiin kuwa dambe ee soo socda haddaan dhowr jeer qaqabanno salaan fara badan aan ka dhergi doono maanta se aniga iyo adiguba caasho iyo waxaan wakiil ka nahay daandure daandure annaga ayaa u qaadnay salaantaas injineer borow aabba cabdi salaan nuur iyo hooyo xaawo jaamac jimcaale iyo abowe shaafici cabdisalaan iyo abowe cabdixakiin cabdisalaan iyo abowe burhaan cabdisalaan iyo saciid cabdisalaan iyo saynab cabaas oo joogta u k london ayaa cabdisalaan iyo shukri cabdisalaan iyo sahro cabdisalaan iyo naciimo cabdisalaan iyo kaafiya cabdisalaan iyo dhammaan reer cabdisalaan nuur iyo reer jaamac jimcaale iyo weriye maxamed baaruud iyo salaad guurdoon iyo balaag dhagaxley dhammaanba asxaabta waxay tahniyad aroos ah u dirayaan boqorka iyo boqoradda sucaado cabdisalaan nuur iyo cabdiqani cali maxamed arooskooda waxa uu ka dhacay muqdisho gaar ahaan xaafadda xamar jadiid ducadu waa ibraahim caasho xaggeeda la dhahay bal maxaan ugu ducaynaa gabar iyo wiil wiil iyo caano gabar iyo caano inkastoo wiilasha lasoo hormaraya arrinkaasi aad baan ma aragta xoogaa laakiin waan isqabtaa waxaan idhahdaa haddii gabdhahana lagu daray dhib ma laha bal maanta aan gabdhaha soo horumarino gabar iyo caano wiil iyo caano nabad iyo kheyr qabo oo baari noqda ee amaana ilmaha gacmahay firdhinayaan ilaahay baar ha idin firdhin waa tahay ducadii ugu dambeysay ayaad u ducaysay maxamuudow aynu ka wada nasanno annaga iyo dhegaystayaashaba warqadahe haatan aan u haabto bal heeskii ugu horreeyeen ugu talagalnay in ay galabta nala dhagaystaan codka baxsan faaduma qaasiniilowle
Thank you.
waaw sahray heesta aad noo xushay caadi maaha macaanow adaa milkigaa ahee makaa maarmiya alla yaa raxmak faadumo qaasimilowle waxaaba iga sii daranba halkaasi haa wixii ii mudnaayaan helee Ha.
waan masquude markay leedahay waa masquud macnaha wixii iigu ahmiyadda badnaa ayaan helay waana maqsuuday waa masquud faadumo qaasim hilowle alla yaa raxmak hees iyo cawd iyo codkeeda aan caadiga ahayn waa tahay feenuuskii fanka ayaa loogu naanaysi jira faadimo qaasin gacanteeda waxaa kusoo dhacay dhambaal dhalasho waxaa lagu bilaabay ayeeyo ashkiro cali maxamed ayeeyo filsan axmed darmaan ayeeyo luul cumar cusmaan awowe xasanow maxamed maxamuud raage xasan maxamuud shamis xasan maxamuud maxamuud xasan maxamuud raa'isa xasan maxamuud faadumo bashiir cabdiraxmaan aamino bashiir cabdiraxmaan malyuun cabdulaahi xasan axmed xuseen maxamed sheekh cali woosh axmed maxamed woosh cabdiraxmaan maxamed woosh amaal maxamed cabdulaahi iyo caruurteeda ifraax maxamed cabdulaahi iyo caruurteeda ditoresa faa'iso aadan cabdiraxmaan kowthar aadan cabdiraxmaan cabdinuur maxamed sheekh cali nuur cabdulaahi maxamed sadiiq cali nuur ayaa la yidhi dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad dhalashaa hawada u marinayaan maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo sahra xasan maxamuud oo gabar ee ugu dhalatay bishani may afar iyo labaatankeedii sanadkan aynu ku guda jirno magaalada arlington ayaa la yiri ee gobolka virginia ee dalka maraykanka waaba ood wadaaga halka aynu wada degannahay inta badan shaqaalaha v o eda waxaa la yiri gabadhaasi waxaa loo bixiyey bayden bayden ay soo barbaar magacaaba aad iyo aad aan uga helay soo barbaar baydanay sahray anigana waxaan gacanta ku hayaa warqad dhalasho ah waxaa halkan tahniyad dhalasho ka diraya dadka kale ah hooyo sureer maxamed jaamac aabba cabdi shire maxamuud maxamed xaaji cabdishire shaafici xaaji cabdishire libaan xaaji cabdishire fartuun xaaji cabdishire cabdiqaadir xaaji cabdishire weriye yuusuf xaaji cabdishire cabdifataax xaaji cabdishire iyo dhammaan reer xaaji cabdishire oo sidoo kale ah waxaa tahniyada dhalashada diraya hooyo faadumo faarax cabdi bashiir maxamed jaamac abti cabdiqaadir maxamed jaamac abti cabdifataax maxamed jaamac habaryar caasho maxamed jaamac habaryar nasteexa maxamed jaamac saxane qorane warsame muumin qorane warsame dhammaan shaqaalaha radio daljir cabudwaaq iyo royal t v ayaa sidoo kale hambaliyo diraya waxaana ay u dirayaan liibaan xaaji cabdishire iyo sahre xasan laystaan oo wiil ugu dhashay magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud labadii bishii juun waxaan wiilkaasi yar leenahay soo barbaar noqokii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca waa tahay maxamuud ha ka nasan heesihii maxaad noo haysaa sahraay maanta dhinaca heesaha adiga iiga fiican waxaan isku dayaa inaan ku bareejeeyo bahal aan caadi ahayn Ah, aan dhagaystayaasha ay la dhacaan aan u soo sii daayo hadday kaftan iyo ciyaar kula tahay kaf iyo kala dheeri weeyo ka go'ay hablaha kale aawgaagaan uga go'ay waaw waa xasan waddo iyo heestii aan uga baxno
kalsooni ayaa jacayb korsey jacayb korsey naftayda ayaad naftayda ayaad ku tahay keli naftayda ayaad ku tahay keli kalsooni ayaa jacayb korsey jacayb korsey naftayda ayaad naftayda ayaad ku tahay keli naftayda ayaad ku tahay keliye kuniyo kow jeer adaa ku dabo adaa ku jeclahay kaliya lahabo kiskiya maanka ku heshadaay kuniyo kow jeer adaa ku dabo adaa ku jeclahay kaliya lahabo kiskiya maanka ku heshadaay kulayka ayaa kagaba dhaliyey kurbadayo kulaba kalaynaysiyo kulayka ayaa kagaba dhaliyey kurbadayo kulaba kalaynaysiyo adaayiga keeni kuhashada oo ku xidhay maankayga keenadaay adaayiga keeni kuhashada oo ku xidhay maankayga keenadaay anoo ku helaan faaxi lahaa adiga ku hantaan faaxi lahaa kula tagamaan faaxi lahaay kaltunay rabbihay sukeysi mooye anoo ku helaan faaxi lahaa adiga ku hantaan faaxi lahaa kula tagamaan faaxi lahaay kaltunay rabbihay sukeysi mooye kowdii u horeysay ee ku arkaa adiga ku arkaa qalbiga kalgacayl qalbigu kalgacayl ku kaydsamay qalbigu kalgacayl ku kaydsamay kowdii u horeysay ee ku arkaa adiga ku arkaa qalbiga kalgacayl qalbigu kalgacayl ku kaydsamay qalbigu kalgacayl ku kaydsamay adayga taniyo ayaa kula tahay dhaqiyo kalane iweeyaane ka go'ay awga hablaha kacay hadday kabtaniyo ayaad kula tahay dhaqiyo kalane iweeyaane ka go'ay awga hablaha kacay qalbiga kugu kooba waad kasbato kartuu rabbi kugu daray quruxo qalbiga kugu kooba waad kasbato kartuu rabbi kugu daray quruxo kolaba naftu kaama kaabtoonte ishqiga koolkooli ila koriye kolaba naftu kaama kaabtoonte ishqiga koolkooli ila koriye anoo ku helaan faaxi lahaa adiga ku hantaan faaxi lahaa kula tagamaan faaxi lahaaye kaltunay rabbihay sukeensi mooye anoo ku helaan faaxi lahaa adiga ku hantaan faaxi lahaa kula tagamaan faaxi lahaaye kaltunay rabbihay sukeensi mooye
hadday kaftan iyo ciyaar kula tahay kaf iyo kala dheeri weeyo ka go'ay aawga uga go'ay dumar kale xasan wado ma reeban waxuu haystaan waan la socdaa in xasan wado fanaaniinta aad sida aadka ah aad u dhegaysato inuu ku jiro waa tahay aan gacanteeda bal kusoo qabto mar kale iyo dhinacaasi warqadihii waa hambalyo aroos ah iyo mid dhalasha labadiba waa isu raacday qoyskaasi malaha waxaa lagu bilaabay cabdikaafi yuusuf aadan waa suxufigeena magaalada colombos ee gobolka ohaayo dalka maraykanka iyo afadiisa ama xaaskiisa amiin jaamac shire cabdiraxmaan diriye xaashi iyo xaaskiisa ayaa la yiri xaawo keef bashiir waxaan halkan tahniyad aroosa uga dirayna ayaa la yiri saaxiibadayada qaalayga ah najiib axmed salaad iyo ugaaso axmed cabdi oo ku aqalgalay isla colombos ohio iyo saadiq uurdoox cali gaas iyo siciide yuusuf ciid oo iyaguna ku aqalgalay colombos ohio waxaan sidoo kale dhalasho hawada u marinaynaa ayaa la yidhi cabdinuur macalin yuusuf maxamed iyo hodan cawil faarax oo ay gabari ugu dhalatay kansas city masuuri waa gobolka masuuri waxaan ka helay laakiin warqadani dadka siday u kooban yihiin waa yar yihiin dee waa warqad wariye uu ku jiro oo cabdikaafi saaxiibkeen marka way farsamaysantaho aad iyo aad xagga editorial judgmentiga ama maskaxda lagu lagu diyaarinayo tafaftiray lasoo dhammaystiray waxaan kaloo ka helay dadka ku qoranaya yar ka sokow dadka loo tahniyadeynaya lix qof ayay kor u dhaafayaan laba isguursato laba isguursatay iyo laba isu dhashay waa farxad wada kulantay oo siyaabo kala duwanna u u kulantay macnaha.
waa tahay farxaddaasi waayo badan ha sii waarto ayaynu leenahay maxamuud saaray warqadan gacanteeda midig ku jirta waxay leedahay waa email si fiican loo soo qoray annagoo ah dhammaan waalidiinta asxaabta isugu jirta xigtada iyo xigaalada waxaan halkan tahniyad aroos uga diraynaa arooska iyo aroosadda faraska iyo geenyada Ha, faraska iyo geenyada usha iyo mayraxda waa ikraan cabdulaahi salaad iyo saygeeda maxamed cabdi cartan asxaabtan oo kala joogo nairobi muqdisho guriceel dhuusamareeb gaalkacyo iyo hargeysa oo kala ah aabe cabdulaahi salaad hooyo qoran xaashi afrax malyuun cabdulaahi salaad caasho cabdulaahi salaad ayaan cabdulaahi salaad cabdicasiis cabduul maxamed cabdicasiis washington maxamed cabdulaahi salaad cabdiraxmaan cabdulaahi salaad cabdixafiid cabdulaahi salaad abti cabdi xaashi iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sayid cumar xaaskiisa iyo caruurtiisa abti daahir xaaskiisa iyo caruurtiisa abti cali xaaskiisa iyo caruurtiisa abti sayid cali xaashi afrax abti cawil xaashi afrax habaryar warsan iyo caruurteeda habaryar luul saygeeda iyo caruurteeda habaryar shukri saygeeda iyo caruurteeda habaryar xaawo saygeeda iyo caruurteeda ayeeyo cadceedo ciise cismaan cabdulaahi maxamed waxa uu warqadda ay leedahay ducada waa dhankiina daadihiya barnaamijka tahniyadda waa tahay warqad midaasi malaha aan ka dhicin ayaa maxamuud oo sidoo kale gacanteeda ku soo dhacday sahray maan u ducayno reerka haye ilaahay ha ka dhigo kuwii isku waaro ubad kheyr qabana kala hela ubad kheyr qaba kala- kala- waa tahay waan u hoorinay ducadaasi warqadani gacanteeda kusoo dhacday maxamuudow isha ayaad la soo qooraansanaysaa waan ku jeedaa laakiinse ubaxyada iyo waxa wadna lagu soo xardhay iyo wiil inuu yahay ayaan filayaa qofka soo qoraya si ugu farayaraysta waa cajiib amiin ayaa soo qoraa lagu yiri warqadaasi waxaan halkan tahniyad aroosa ka diraya ayaa la yiri dadka kale ah bashiir isgoowe cabdi maxamuud maxamed cabdi maxamuud maxamed nuur cali cabdulaahi maxamed nuur cali cabdi maxamed nuur cali garaar ayuu ku magac dher yahay xasan maxamed nuur cali maxamed maxamed maxamed maxamed nuur cali ayaa la yiri waaba cajiib maxamed maxamed weli ma arag wadamada carabta ayaan cabdalla cabdalla ku maqli jiray waa xuseen cali axmed iyo cali cumar ibraahim iyo maxamed xuseen maxamed maxamed haash ayuu ku magac dheer yahay faadmo maxamed nuur cali maryan maxamed nuur cali bishaare maxamed nuur cali maxamed cabdi nuur cali maxamed cali cabdi mukhtaar maxamed nuur cali cabdilaahi isxaaq cali isxaaq sheekh maxamed ibraahim cabdiraxmaan macalin amiin dheere ayuu ku magac dheer yahay waa cabdulaahi maxamed amiin mataan cali xasan ibraahim cali yare maxamed xuseen ibraahim maroodi ayaa la yiri cali wardheere ibraahim iyo xasan cali cabdiraxmaan warqadaasi dadkii oo dhan waan akhriya waxaan ugu hagarbaxayana waa quruxda iiga muuqata inkastoo warqadahoo dhamme ay qurux badan yihiin haddana si gaara waxaa dadkaasi dhammaantoodoo kala jooga ayaa la yiri garowe boosaaso muqdisho baydhabo itoobiya kambaala iyo johannesburgba ay tahniyad u dirayaan boqorka iyo boqorada cabdiraxmaan maxamed nuur iyo sacdiye cadow aadan oo arooskood uu ka dhacay magaalada baydhaba taariikhdu markay ahayd sideedii bishani aynu ku jirno waxaan leenahay ayay yidhaahdeen isku waara ubad kheyr qabana kala hela weli caano gabar iyo caano aamiin ta ayaynu idin raacinay Aan- maxamuud haa sahray ma bahal hees oo wacan waad jejeesanaysaa waan ku arkayaaye ma waxaad soo wadaa mid midii faadumo qaasin ka daran waa tahay maxamuudow waxaan filayaa adiguba waxa kuu keedsan ayaa ka badane anigana haatan bal talantaalli aan gacanta u haadsho fanaanadii codka baxsaneed ee baha u naxariista xalimo khaliif magool iyo salaad maxamed shardi salaad derbi hibooy
iboy habeenadan daraada hurdadii ka tooso hidibka naftaydana hadba meel abaarto anoon hagara ku qabin iskaleyn weyn ninkadan hawawire hiboy howlaha adduunkiyo dhibaatay hortaagan aad iyo aad salaad maxamed shardi salaad darbi waa fanaan aan caadi ahayn iyo xaliim khaliif magool allahu raxmade boqoradda codka marka saaray heestan maxaad kusoo dooratay maanta heesaha waad la socotaa aniga had iyo goor wixii ka horreeyey toddobaatamaadkii lixdamaadkii inaan ka helo iyo sideetamaadkii marka dadkii hore baa shaalsinaysaa dadkii hore iyo aniga maanta in laysaga kaayo dhexbaxo waa garta Ayaa- sahra intaadan waraaqdan ku boobin Mhm.
aniga middan gacanteeda ku jirta oo xasuus kugu reebayso bal aan akhriyo hadaayitin waxaan maqlayay adigoo ka calaancalaya magaca maxamed maxamed oo dhahayo cabdalla cabdallaan afghanistan ku maqli jirnay maxamed maxamedkaana maxay ahayd Hay.
bal magaca soo socdo Hmm.
ila dhegeyso warqadan waxay leedahay waxaan halkan ka salaamaynaa daadihiyaasha barnaamijka de waa maxamuud ibraahin cali iyo sahre cabdi axmed oo maanta salaan kadib waxaa tahniyad aroos halkan ka diraya dadka kale ah axmed saalax buraale maxamed axmed yuusuf goodluck muuse gardaro good luck muuse gardaro ha ninkan waa nasiib badan yahi oo magaciisa koowaad waa goodluck waa sax kan dhexdan waaba iska caadiya muuse haye kan dambe laakiin gardaro nin nasiib badan oo dad gardaraysanaya bal ka hor waa cajiib waxaan filayaa good luck in ma- muuse gardaro aniga waxay ila tahay ninkan goodlag inuu dadka gardaraysanino Hmm.
oo magacan goodlag ee hore uu ku saxayo gardarada dambe oo uu leeyahay arrinta waxba kama jiraan waay macnaha waa tahay laba isma raacane ka horeynu u daynaynaa magaciisa quruxda badan good luck goodluck maxamed cabduqaadir tarey axmed bedel maxamed cabdirashiid axmed cabdulaahi axmed cabdi maxamed cagaay cabdirashiid axmed nuur dawre jaamac cali ciise cabdicasiis maxamed maxamuud cabdiraxmaan xasan maxamed shino faarax maxamed shire cabdinuur cabdisalaan geele dhakalaf cismaan khaliif nuur cumar maxamuud geele saynab maxamuud geele aan ku celiya canab cabdi maalgaash malyuun axmed faarax umulkhayr cali xaaji ismaaciil jamiilo maxamed barre xaliimo ismaaciil faarax dhammaan dadkaasi waxay tahniyad aroos ah u dirayaan caruuska qadar barre maxamed haabane iyo marwo fartuun saciid maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso taariikhdu markay ahayd bishii shanaad lixdeedii labada kun afar iyo tobanka waxaan leenahay isku waara ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin adigana sahra aamiinta nagu kaalmay waa tahay maxamuud oo sidaasoo kale ayaan leeyahay warqad dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday hambalya dhalasho ayaa lagu bilaabay waxaana la yiri waxaan halkan tahniyad dhalasho uga diraynaa dadka kale ah ma dadkii baa lagu bilaabay mase kuwii loo hambalyeynayay intaba waynu arki doonaa waa hooyo sureer maxamed jaamac iyo aabe cabdi shire maxamuud maxamed xaaji cabdi shire shaafici xaaji cabdi shire libaan xaaji cabdi shire fartuun xaaji cabdi shire cabdulqaadir xaaji cabdi shire weriye yuusuf xaaji cabdi shire cabdifataax xaaji cabdi shire iyo dhammaan reer xaaji cabdi shire sidoo kale waxaa tahniyad dhalasho aa diraya faadumo faarax cabdi bashiir maxamed jaamac cabdulqaadir maxamed jaamac cabdifataax maxamed jaamac habaryar caasho maxamed jaamac habaryar nasteex ayaa la yiri maxamed jaamac saxane qorane warsame muumin qorane warsame dhammaan shaqaalaha redio daljir caabud waaq iyo royal t v ayaa sidoo kale hambalyadaasi diraya waxayna u dirayaan liibaan xaaji cabdi shire iyo sahre xasan laystaan oo wiil uu ugu dhashay magaalada caabud waaq ee gobolka galgaduud labadii bishani juun sanadkan labada kun iyo afar iyo tobanka waxaa wiilkaasi yar loo bixiyey magaciisa lama sheegin laakiin waxaa la yidhi soo barbaaro noqo kii dalkiisa diintiisa iyo dadnimadiisa intaba anfaca annagana waxaan leenahay aamiin noqo intaas iyo inka fiicanba waaya gacmahaad soo xidxiidata waa kuu jeedaa maxaad soo wadaa sahraay een, xoogaa qaraamib ayaa dadka dhegaha uga garaacday oo maanta dadkii gambaradii iyo joodariyadii iyo darimihii xusuusaa la galay way ka kaceenoo shaahii iyo nin walba wuxuu gacanta ku haysta wula istaagay haye marka aan fariisiyo haye sanadka labada kun afar iyo tobanka aan kusoo celiyo dadka waad haatana dhexdooda aan ka baxo axmed rasta
qaranca dumare quruxdo dhamee qoran ilaa tiniyo ciini qoran ilaa tiniyo ciini
sahraay axmed rasta iyo heesta qoran waa uu u dhammaystiray fiicnida iyo wanaagga Quruxda ay gabar lagu qabaan.
tilmaami lahaa.
quruxda gabdhaha soomaaliyeed ay qabaan qoran tin iyo cirib ayuu ku leeyahay macnaha meel laga tegay mala quruxdeeda waaba loo dhammaystiraba tin iyo cirib gabdhihii soomaalida oo dhan ayaa saasay sahray waraaqdaas miyaad ku tuuraysaa mise midan gacantaan ku haya kulul ayaan soo sii daynaya maxay kula tahay Een, bal bal anigay ugu fiican tahay waaye Een, warqadan waxay ka timid hooyo barni cismaan coday hooyo faraj saalim cumar hooyo salmo saalim cumar iyo carruurteeda abti maxamuud cismaan oday xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamed maxmuus cismaan xaaskiisa iyo carruurtiisa abti saciid cismaan oday xaaskiisa iyo carruurtiisa abti cabdirasaaq cismaan oday abshiro cismaan oday saygeeda iyo carruurteeda fartuun cismaan oday saygeeda iyo carruurteeda saynab cismaan oday saygeeda iyo carruurteeda shukri cabdalla maraykanle saygeeda iyo carruurteeda nuura cabdalla maraykanle saygeeda iyo carruurteeda sucdi cabdalla maraykanle saygeeda iyo carruurteeda burhaan cabdalle maraykanle xaaskiisa iyo carruurtiisa axmed cabdalle maraykanle iyo xaaskiisa ayaan cumar cismaan faarax cabdalle maraykanle hooye maymuun faarax jaamac dhammaan dadkan oo kala jooga dalalka soomaaliya maraykanka sweden egypt kenya iyo etoobiya waxay halkan hambalyo aroos uga dirayaan xiddiga iyo xiddigta ayay dheheen caruuska iyo caruusadda muxiyadiin cabdalla maraykanle iyo saamiyo cabdulaahi nuur oo arooskoodu ka dhacay magaalada boosaaso ee maamul goboleedka puntland waa hagaag sidaasoo kale farxad tahniyad aroos ah ayaa gacanteyda kusoo dhacday mar kale oo aan jeclahay dhegaystayaashii sida qurxoon usoo qoray inaan si qurux badan ugu akhriyo annah waxaan halkan ugu horrayntii ka salaamayna ayaa la yiri inacafiya haddaan disaa rabtaan idinkugu akhrin waayo waxaan halkan ka salaamayna ugu horrayntii ayaa la yiri daadihiyaasha barnaamijka hambaliyada iyo salaamaha ee v o e da waa caashe cuud iyo ibraahim xasan daandurey warqadaha dhexda waxaa u joogay dhufsadaan la yaaba ma maqli jirtid marka maanta ka bedelo dhegaystayaasha saxo waxaa dhahdaa waa maxamuud iyo sahra Waa annagaa sidaas.
dhexda u fadhina Waa waa sidaas.
tahay waxaad tahniyada diraya ayaa la yiri maxamed xasan daandurey wow maxamed xasan daandurey waa daandurey waa daandureygeeni miya mise waa mid kale Wa- ibraahimba haddaan arki lahaa waxaan dhihi lahaa waaba daandurey laakiin waan ka gudbayaa waa maxamede wariye haaruun axmed sheikh ayaa la yiri jacfar jacfar maxamed axmed kuukaay wow waa jacfarkeeni soo ma habaryar sacdiye maxamed habaryar sacdiye habaryar sacdiye maxamuud maxamed sacdiye bilan habaryar seynab maxamuud maxamed muna muuse xasan cabdiraxmaan jimcaale cali marshaale jacfar maxamed axmed kukaay mar kale ayuu jacfar kukaay kusoo noqday waa ku salaamay saaxiib xarbi jimcaale cali leyle cabdisalaan xaaji bilan ayaa la yiri iyo bilaad midba way noqon kartaa bilaad ayuu u dhow yahay magacaasi waa bilaad aadan xasan nuur cabdulaahi maxamuud axmed bashiir ibraahim dhegey deeqa cumar cisow xidigo maxamed kediye iyo caruurteeda farxiyo cabdicasiis baay iyo bakool ayaa la yiri sacdiya cali maxamed dhammaan dadkaasi waxa ay tahniyad kal iyo laaba u marinayaan hawada waxaa la yidhi ka hor intaana taal la dhihin dhammaan dadkaasi oo kala jooga jordan maraykanka kanada soomaaliya iyo meelo kaleoo daafaha caalamka ilaaha ummadda isu soo aruuriya waxaa la yidhi waxay tahniyad aroos kal iyo laaba hawada u marinayaan arooskii aroosadda waa cabdulaahi xasan maxamed iyo gacalisadiisa canab muuse xasan mataan oo dhowaan ku aqalgalay wadanka maraykanka gaar ahaana chicago chicago sidii la raba hadba waxaynu leenahay isku waara ubad khayr qabana kala hela sahraay waraaqaha maanta aan akhrinay hal arrinba ayaan ku arkay ka wada sinaayeen haye mid walba markaan gediyo midda kale ka bedelaan doonta saan u leeyahay Hmm.
hal xaalad ayay ka wada sinaayeen oo maxay tahay waxay tahay hal warqad oo ma jirin maanta laga soo diray hal meel oo maxamuudow eh, sahray maxamuud bal intaa inooga kaadiya waqtiga noo dhammaada idaacaddiin intaa ayay ku dhan tahay
This program has come to you from the Voice of America, Washington.